wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire oo shir jaraa-id ku qabtay xarunta magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay shir furitaan oo ah wadahadalla ay ku wada kulmi doonaan labada madaxweyne ee muuse biixi iyo maxamed cabdilaahi farmaajo wasiirka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxauu yidhi maaha wadahadalkii maaha laakiin furitaan labada madaxweyne ay ka sameeyaan ay jabuuti ka sameeyaan berigii hore waadiga ogaayo labada madaxweyne marbay isugu yimaadeen jabuuti ku saabsana arrinkan dabeedna iftitaaxa marka la sameeyo ayuu wadahadalku dee uu bilaabmaya waxaanu ka bilaabmaya dee saaxada caalamiga ayuu ka bilaabmi doonaa insha allah wadanka switzerland baa iminka muujiyey diyaar inuu yahay inuu arrinka inaga caawiyo qayb ka qaato inaku waynu soo dhaweynayna hobigan qolada kalena soo dhaweyso waa insa marka hore waan sheegayba weli ma mudaysna aniga kulanka ee jabuuti arrinka turkiga turkigu dee runtii gogolunbay inoo dhigi jireen iyagu dee hadalka qayb kamay ahayn laakiin turkigu mowqifkoodu runtii de wuu cadyahay iyagu waxa weeye mde dhowr jeerna way yidhaahdeenbaba waa soomaali weyn markaa marka arrin laysku hayo hadday cidi arrinka daraf ka tahay dee dhexdhexaadna kama noqon karto oo waa arrin dee runtii waxaynu u baahannahay cid dee dhexdhexaad abaanu ku kalsoonnahay ayaynu u baahannahay lakiin uga mahad celinaynaa dadaalkii horeedii sameeyeen sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa